gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macaalin cabdi ayaa kulan looga hadlayo ka hortaga colaadaha sokeeye iyo diyaargarowga yareynta khatarta ka dhalan karta abaarta laliina la qaatay culummada soomaaliyeed gudoomiyaha hay-adda ayaa culummada soomaaliyeed uga warbixiyey xaaladda abaaraha dalka ka jira iyo waajibaadka saaran bulshada inay ilaaliyaan nabadda iyo wada noolaashaha si looga baaqsado dhibaatooyinka ka dhasha nabadgelyo la-aanta maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo arrimahaasi ka hadlaya islamarkaasina in culummadu ay soo hoosgalaan amuuraha ka hortaga khatarta abaaraha ayaa yiri sidan waxaan u malaynayaa informationka uu dhiibay agaasimaha hay-adda khadar ayaa wuxuu noogu filan yahay allaarmi weyn waxaa runtii aada arkaysaan dadkii soomaaliya inay dhibaato culus ay jirto dhibaatadaasoo runtii meelo badan ka timiday amni la-aantaa ugu weyn marka labaadna colaado oo qabiilo oo runtii unnecessarya oo daanta daan taagan marka saddexaadna cimilo isbedeshay oo runtii iidaba laftirkeeda colaadaha qeybo ka mida sababayso taasoo runtii meelaha qaarkood waxaaba laysku heystaaba daaqii iyo ceelashii iyo meelihii yaraayo resourcekeen uu kusoo haray ayaa runtii laysku heystaa laakiin waxaan u malaynayaa mar haddaan muslimiin nahay waxa ugu weyn markii xaaladda noocan oo kalea la arko ama duco ha naqato ama waano iyo in ilaahay loo dhawaado ha naqato waxaa loo ordo oo la weydiiyaa waa culummada soomaaliyeed oo laga raba inay iyagu ay ilaahna u baryaan ummadda soomaaliya dhibka heystaa inuu alla ka qaado marka labaad ummadda in lala hadlo oo loo muujiyo inay horta marka hore isku tiirsanaadaan ilaahoodna uga baqaan wax allaala wixii dhib oo haystana ay ilaahay iyagu ula jeestaan culimmadina soo dhawaada xaaladaasi runtii xaaladan qarsan karna ma ahan xaaladda dalka uu ku jiro maanta qaar ka mid ah culummada soomaaliyeed ee ka qaybgalay gogasha sodma ay fidisay islamarkaana looga hadlayay xaaladaha dalka ee abaaraha iyo khatarta colaadaha ayaa madasha ka hadlay walaalayaal arinta ugu muhiimsan aan uga hortagi karno waxaa weeyaan altawbatu waalawbatu ilaa raafici samaai bilaa camad inaan ilaahay u towbad keenno subxaanahu watacaala dhibaato walbo dhacda waxaa u sabab ah haddii la soo gaabiyo biikhtisaarin waxaa u sabab ah aldunuubu waalmacaasi ilaahay markuu dhahayo fakullan akhadnaa bidanbi mid walba waxaan ku qabanay dembigiisa yacnii dhibaato walbo ayadoo u sababaa dunuubtii macaasida marmarna waxa ay dhici kartaa iyadoon dunuub jirin lilibtilaa imtixaan darteedii ilaahay dadka uu ku imtixaanayo saas daraaddeedii inaan ilaahay u toobad keenno istisqaa inay culimmadeena awaawulno saddex maalin in la soomo kadibna banaanbax weyn lasugu yimaado salaatul istisqaa inaan dukano waxay ka mid tahay salaatul istisqaa waxyaabaha ilaahay roob ugu keenayo subxaanahu watacaala saas darteedii waxaa nagu waajib ah inaan ku dadaalno waxaa la yidhaahdo altakaaful waatacaawun inaan iska faalo qaadno anaga inaan iscaawino hay-addaani la xoojiyo sababta waxaa weeye hadda shaqada gudaha aad ka haystaan waa shaqa aada u fiican laakiin waxay u baahan tahay shaqo kasto dhaqaale bay u baahan tahay soomaaliyana waxaan rabnaa inay ka baxdo gacan shisheeye oo annaga aan ismaamulno sidaa daraaddeed waa in contribution shayga adiga fiican markaad wax fiican markaad rabtid inay kuu ismaan waa inaad contributionkaada la imaado waa inaad waqtigaaga gelisid waa inaad dhaqaalahaada gelisid waa inaad maskaxdaada gelisid markaasi wax fiican noo samayso mahan laakiin haddii la yidhaahdo soomaaliya ogtihiin dalkeena markuu burburay markuu burburayay qof kasta sibuu door ugu lahaa burburkaas markii hadda dib loo dhisayana qof kasta oo soomaaliya qof aan door lahayn ma jiro culammadana doorka ugu muhiimsanay leedahay muddooyinkii dambe guud ahaan dalka waxaa ka soconaya colaado beeleed kuwaasi oo saameyn ku yeelanaya wada noolaanshaha bulshada cabsi weynna looga qabo inay dhalato cabaaro kala duwan